shir kan jaraa'id ee gowdii iskuulka maxamed xersi nuur c d magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa weliba lanku hadlayay shilkii dilka ahy ee maalmo ka hor ah magaalada muqdisho lankijeysadii ee macalin ku tirsanaa iskuulkaas haya kulanka ayaa weliba goobrooghay dhammaan bahda warbarashada gobolka banaadir iyo si guud ahaan dallado dalka soomaaliya ee dhinaga walbarashada dhammaan bahda shalgadiisan ee walbarashada kulankan ku qayb galay ayaa ka sheegay arintaan inii eeta toolla kuwada naxi filiishyadeena markaasaya aan la haynaa walibana si isku mid ah iyo farinkadirana wasaaradda walbarashada dowladda federaalka si loonku horseeda wal kasta oo hoos dhiko kora sumcadda iyo walbarashada dalka
waxaan ku sugannahay iskoolka maxamed xirsi nuur c d oo ku yaala degmada wadajir gobolka banaadir oo ah goobtii uu ka dhacay shilka ama arintii naxdinta laheyd ee lagu dilay macalinkii walaalkeen ahaa macalin cabdiraxmaan macalow abiker arintaasaan u joognaa waxaa ku sugan halkan dhammaan bahda waxbarashada ee dalka midooda jaamacadaha midooda dalladaha midooda dugsiyada gobolka banaadir ururka macalimiinta soomaaliyeed iyo bahweyntii guud oo bahda waxbarashada iyo gaar ahaan muasasadii iyo maamulkii iskuulkii uu macalinka ka tirsanaa dhammaan waxaan arintaas halkaan iskugu imaano maanta aan ka shirnay dhibkii dhacay iyo saameyntii uu ku yeeshay bahda waxbarashada iyo dhibaatada uu geysan kara iyo sida ay saameyn ugu yeelatay guud ahaan ummadda waxaan marka koowaad ka mahad celinaynaa sida ay bulshada soomaaliyeed arintaas oga dhiidhisay iyo dareenka ay muujiyeen waxaan ka tashanay arintaas saameynta ay waxbarashada ku yeelan kartay waxyaabaha loo baahan yahay arrintaasaa isku keen keentay sidaas daraaddeed waxaan halkan maanta u taagannahay inaan soo jeedinno in bahda waxbarashada ay muxuuaha feejignaan dheeria muujiyaan maadaama ay ubad badan iyoiyo muxuu ahaa shaqaalaba ay joogaan goobta ay ku shaqeeyaan ama iskuul ha ahaato ama jaamacad ha ahaato falka dhacay oo macalinkaa lagu dilay ma aha fal caadi ah fal aad u foolxun weeye macalinkii oo iskuulkii jooga oo dadkii waxbaraya in intii loo yimaado halkaas ardada dhexdooda iyo macallimiinta dhexdooda iyo maamulka hortiisa lagu dilo fal sahlan maaha war fal aad iyo aad u xun weeye aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa falkaas